qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada gaalkacyo ayaa si isxilqaan ah deeq agab waxbarasho ah ku gaarsiiyey iskuulka moodel deeqdan ayaa isugu jirtay dhar buugaag qalimaan iyo agabyo kale cabdifataax cabdulaahi xuseen oo ka mid ah dhalinyarada ayaa ka warbixiyey deeqda arbacadii iskuulkaana imid meesha hadda aan taaganaaan taagnaa ardadan yararkaa maysan wadan uniform maysan wadan macalin cabdiyeer aan galaaska ugu yimid waxaan ku yidhi ardadan aawo uniformkoodii ardadan haddeertaana la diiwaangeliyo uu yidhi uniformna ma haystaan sidaas daraaddeed magaaladan aaday dad soomaaliyeed ee dhallinyaro ah qiimo badan aan la wadaagay markaan la wadaagana saaka ilaahay subxaana wa tacaala daabuurkaan ugu nimid siddeed iyo toban arday ahaan kaxaynay oo gabdhihii wiilli iskugu jira intermediate iyo primary ka kooban uniformkii aan soo siinay waa kana markii aan bixayna waxaa xusid mudan markaan bixayna cirka xataa ma saarneen daruur hadda markaan soo laabanana roob aan la soo geli weynay waa ilaahay raxmaddiis marka waxaa la rabaa intii in ka badanna oo uniform haysanna waa joogaan galableeyayna yihiin haddii ay ti waxaan ka tagnaa around labaatan camal aan ka tagnay aan uniform wadan marka waxaan rabnaa inaan kaga mahad celino dhammaan qof kasta ee aan ka soo qaadnay ardadaas uniformkoodii waa contribute garaynay qofkiiba labo qofkii hal qofkii saddex sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan iskuulka iyo iskuullada kaleeto dhan tagno uniform waa waxa ugu sahlan ee arday uu heli karo inaan uniformka buwaagta qalimada sarfiskaasoo dhan anaan ka caawanaan rabno haddii ilaa yidhaahdo maamulaha iskuulka model cabdiraxmaan cabdulaahi ayaa isna dhankiisa u mahadceliyey dhallinyaradan soo gaarsiiya deeqda waxaan u mahad celinayaa dowlad goboleedka galmudug dhammaan madaxda kala duwan iyo wasaaradda waxbarashada ugu horreeya wasiirka waxbarashada maxamed xaashi dhoore agaasimaha dhammaan inkasta oo ay qusayso dhinaca waxbarashada intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maanta tiimka oon u hogaaminayo cabdifataax oo maantay ilmahan ka saaciday dharkii ay wax ku bara lahaayeen ilmaha qayb ka mid ah ilmahaasoo runtii u baahnaa una durufaysnaa dharkaas annakuna aanna awoodin inaan u gadno waalidkuna ay awoodi waayeen inaan u gadno inay u gadaan marka waxaan leeyahay mahadyahayn ka gaarto waanu mahad celinayaa runtii waxay ka dhigan tahay qofkii arday wax baranaya u labisay qof baalkan la oran jiray adduunyado dhan ku garab istaagay maxaa yeelay ilmuhu waxay horumar ku gaaraan qof kastaa waxbarashada wey marka aad baa tiimkaas ugu mahad celinaya cabdifataax iyo maxamed sheekh siciid dhammaan asxaabta iyo intii ka qayb qaadatay waxaan rabaa inaan kaloo sheego baahiyadu inta kuma siisana ardada ilaa waxaa uniform la-aana arday gaarisa lixdan si kastaba agabka la gaarsiiyey ardaydan ayaa wax badan ka tari doona baahiyihii ay u qabeen